dowladda federaalk soomaaliya oo kaashanaysa midooda yurub islamarkaana dadaal xooggan ugu jirta sidii dhallinyarada soomaaliyeed ay ku tahriibaysa dalalka caalamka ay dib ugu soo celin lahaayeen dalkooda ayaa maanta waxa ay magaalada muqdisho ee caasimada dalka dib ugu soo celiyeen boqol afartan iyo shan muwaadin kuwaas oo tacadiyo kala duwan kula soo kulmay dalka libiya dhallinyarada ayaa soddon iyo toddoba ka mid ah waxaa laga dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada hargeysa halka boqol iyo sideed kaleetana laga soo dejiyey garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho ee caasimada dalka haddaba qaar ka mid a dhallinyarada lagu soo celiya dalka ee laga keenay gudaha dalka libiya ayaa la hadlay warbaahinta waxaana ay ka warbixiyeen dhibaatooyinka iyo duruufaha ay halkaasi kusoo arkeen waa ku faraxsan oo dhulkaygana kusoo laabto wallaahi sababu jira awgeed da kalena waalidkayga ay dartooda usoo laabtay mana waan ku faraxsanahay waalidiin badan ayaa jira dadkoogiina usoo laabteen rabay laakiin aanan usoo laabin karin oo hadda oo dhintay allah ayaa mahad iskale kasokuna waxaa mahad iskale madaxweynahayaga horta aniga maanta mawduucaygo hal mid uun buu daaran yahay hadal badan kama gaadho safar aad u dheer baan ka imaaday hal mid uun baan la hadlaya dhallinyarta maanta aniga iiga dambaysa ee ku fikiraysa taariikh ani maanta hal sanno waxaan ku xidhnaa xero magafee islamar ahaantaana waxaan ka tegay hooyaday iyo aabbahay oo aan waxba haysanin halkaas sanno wixii guri aan lahayn wixii hanti aan lahayn waa la ii soo iibiyey waxaana laigaga bixiyey xeradii magafaa intaa kadib waxaa i qabsatay xukuuma anigu waxaan ku soo waayey saxarihii saaxiibadaydii ila socotay dad badan oo aan walaalahayn waxaana soo maray badaha u dhexeeya yeman iyo suudaan suudaan iyo yeman saddex jeer baa aniga kula hadlaya aan ku dhiman gaadhay waxaan ku xidhnaa muddo saddex sana ah waxaana igaga baxay lacag toddobiyo toban kun oo dhan gurigeygii iyo hantideedii wax walba oo ku soo waayey meeshaas markaa dhibaato badan weyn weyn weyn ayay soomaalidu ku haysaa soomaali badan badan ayaa ku dhibaatooday meeshaas oo maalin walba meydkooda afar afar noo horyaashay maalin walbana waxay dheeraa jibdiil xoog ah dhanka kale wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya mudane isxaaq maxamuud mursal ayaa sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay diyaar u tahay in dalka dib ay ugu soo celisay cid walba oo duruufo adag kula kulma dhanka tahriib runtii farxad gaaray noo tahay inaan rasiif garayno ama aan maanta u taagannahay inaan la wareegno muwaadiniin oo gaaraya boqol afartan iyo shan oo runtii ka mid ahaay muwaadiniintii nolol raadsaday tahriibay ama caqabad kala kulmay tahriibkii inay ay sii dhammaystirtaan oo runtii haddana si muuqta dawaannimo leh u soo noqday waxaa laga yaabaa markii ugu horraysay ay baxayaan go'aankooda iska gaara uu ahaa laakiin dee xaaladii adkaatay darteeda waxaa laga maarmi waayey dowladda oo saaxiibadii kaalmaynaya wadata in ii sheeg ay ka wada shaqeeyaan haddana dadkii la khiyaargeliyo in dib loo soo noqdo intii marka ogoleyd oo runtii ay muddana dowladdu waday xukuumadda guud ahaan ay ka shaqaynaysay xafiiska runtii madaxtooyadana ergeyga uu gacan weyn ka geysanayey sharafay noo tahay marka namber noocaas inaan helno maanta oo kale marka war badan ma yaalo guud ahaan waxaan wadi doonnaa wacyigelinta iyo ii sheeg muwaadiniinta dhibaysan sidii dib loogu soo celin lahaa wax qasab la yidhaahda ma jiraan qofkii noloshii ku adkaatay meelihii adkaay ku dhacay inaan gacantii nan ku habboonayn ay ku dhaceen laga soo saaro dowladda libiya aadaan u bogaadinaynaa i o m iyo european unionka iyo dadka waxaan gacanta ka geystay oo dadkaan in la soo celiyana runtii mahad balaarina ujeedinaynaa aad iyo aadaan umahadsantihiin